أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن
بسم الله الرحمن الرحيم asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waa duhurnimo khamiis ah taariikhdan waxay ku beegan tahay sagaal iyo labaatanka bisha jamaadul awal sanadka kun afar boqol toddobiyo afartanka hijri kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada wararkeena duhurnimadan kuwooda ugu doorka roon warbaahinta dalka kenya ayaa si aad ah u hadal haysa weerar saraakiil iyo askar looga dilay oo shabaabul mujaahidiin ay ka fuliyeen gobolka gaarisa askar ka tirsan maleeshiyaadka murtadiinta ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday howlgal ka dhacay deegaan hoostaga magaalada marka ee wilaayada shabeellada hoose guddoomiyaha aqalka sare ee maamulka murtad garguurte ayaa ku dhawaaqay in uu ka niyad jabsan yahay xaaladda kooxda riddada ee soomaaliya wilaayada islaamiga ee hiiraan ayaa mu'asaso waxbarasho u gaar ah muhaajiriinta ka hirgelisay degmada buqa qable ee wilaayadaas askar taa'ibiin ah oo ka soo baxay safka murtadiinta ayaa isu soo dhiibay wilaayada bakool ardayda wax ku barata macadka ummul qura ee deegaanka iidaalee wilaayada baay ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed ku saabsan culuumta ay ku bartaan macadkaas intaas waxay ahaayeen dhegaystayaal qodobadii wararkeena kuwooda ugu waaweynaa haatanna u diyaar garooba wararkii dunida oo dhammaystiran warbaahinta dalka kenya ayaa si aadii u hadal haysa weerar saraakiil iyo askar looga dilay oo mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen gobolka gaarisa faahfaahinta warkan waxaa inoo haya walaalkeen caliyare warbaahinta dalka kenya ayaa si weyn u hadlaysa weerar ay geesiyada towxiidka ee bariga afrika maalinimadii shalay ku bartilmaamaysadeen kolonyo ciidamo kenyaan ah oo ku socdaalayay agagaarka deegaanka kulan oo hoos taga magaalada dhadhaab ee gobolka gaarisa ee ku hoos jira gumaysiga dowladda siliibiyadda ah ee kenya weerarkan oo khasaare lixaadle lagu gaarsiiyey ciidamada kenya ayaa saacadihii lasoo dhaafay ay si weyn u hadalhaysay warbaahinta kala duwan ee dalkaasi kenya iyagoo qaarkood soo bandhigay sawiro muujinaya burburka baaxadda le ee gaaray mid ka mid ah baabuurtii ay wateen ciidamada kenya oo mujaahidiintu ay qarxiyeen telefishinka k d r oo laga leeyahay dalka kenya ayaa weerarkani ku safeeyey mid aad looga murugoodo waxaana uu sheegay inuu muujinayo khatarta joogtada ah ee mujaahidiintu ay ku hayaan ciidamada kenya ee ku sugan deegaanadaasi mas-uul uu telefishinku magaciisa qariyay oo ka tirsan mas-uuliyiinta deegaanka ayaa sheegay in weerarkani uu xasuusin u yahay halista ku gadaaman saliibiyiinta kenya ee ku sugan deegaankaasi waxaana uu muujiyey walaac aad u xoogan k d r t v waxa uu xusay in ururgaaleedka igaad ay dhowaan ka digeen weeraro hor leh oo ka dhici kara dhulka ku hoos jira gumaysiga kenya maadaama ay yidhaahdeen jihaadiyiintu ay si weyn ula qabsadeen isbedbeddelka xaaladaha islamarkaana xeeladahoodu ay aad u sarayso capital f m oo ah idaacad laga leeyahay dalka kenya oo iyaduna si weyn u falanqaysay weerarkani ayaa xustay in sidoo kale dhowaan mujaahidiintu ay dhegta dhiigga u direen sarkaal booliis ah oo lagu magacaabi jiray constable elaja deegaanka dhagaxley oo ka tirsan degmada wajeer howlgalkan u dambeeyey ee warbaahinta kenya aadka u hadlayso ayaa shalay mujaahidiintu ka fuliyeen deegaan hoostaga dhadhaab waxaana lagu dilay sagaal askari oo kenyaan ah oo uu ku jiro sarkaal si aad ah u dhibi jiray muslimiinta ku dhaqan gobolkaasi waxaana lagu dhaawacay saddex askari oo kale halka lagu gubay gaari koonyalah shukran akhuuna caliyare markan iyo shabeellada hoose askar ka tirsan maleeshiyaadka murtadiinta ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday howlgal ka dhacay deegaan hoostaga magaalada marka ee wilaayada shabeellada hoose qarax ay mujaahidiinta ka fuliyeen deegaanka shalambood ee hoostaga magaalada marka ee wilaayada shabeellada hoose ee dhacda koonfurta dalka soomaaliya ayaa lala eegtay fadhiisin ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka riddada waxaa ku dhintay hal askari laba kalena waa ay ku dhaawacmeen warka ku saabsan howlgalkaas qaraxa haddii aynu halkaasi kaga gudubno markan iyo villa soomaaliya guddoomiyaha aqalka sare ee maamulka murtad xasan garguurte ayaa ku dhawaaqay in uu ka niyad jabsan yahay xaaladda kooxda riddada ee soomaaliya walaalkeen nuur cali warsame abuushayba ayaa faahfaahinta warkan inoo haya xilli kooxda riddadu ay marayso gebi dhaclayn siyaasadeed iyo mid militari ayay xaalad quus ah muujinayaan saraakiisha ugu sarraysa kooxdaas cabdi xaashi oo ah guddoomiyaha waxa lagu yeero aqalka sare ee kooxda riddada ayaa muujiyey sida uu uga niyad jabsan yahay masiirka kooxda ee garwadeenka uu ka yahay xasan gurgurte isagoo ka hor hadlayey sanatarada golaha loogu yeero aqalka sare ayuu sheegay in jidka ay ku socoto kooxda riddada ay tahay xaalada faraaruq ah oo aad u daran islamarkaana ay taagan yihiin isgoys halis badan oo aan la ogeyn halka loo dhaqaaqi doono cabdi xaashe ayaa ku calaacalay in isaga iyo kuwo badan oo la mid ah ay dalka isaga carari doonaan marka ay mujaahidiintu weeraraan caasimadda wuxuuna ka dhawaajiyey qoob gariirka haysta
anigu quustay qarankaygii wuu dumay meelan qaban mooyi qaaradaha fogaadiyo galbeediinan qaban mooyi qalbigaygu wuu qasan yahay meelan qaban mooyi ha yeeshee intaanan qulqulin buuga qora wey maan iska aamuso ilmahayga la joogo halkaa taaganay halkaas wey erigaa maanta waxaa iga keenayaa xaalado aan arko dareenan qabo ayaa iga keenaya raalliga ahaada aada iyo aad baad umahadsantihiin dagaallo horaantii sanadkan ka dhacay gobollo ku dhow magaalada muqdisho ayay mujaahidiintu kula wareegeen magaalooyin dhowr ah iyadoona murtadiintu ay ka soo carareen dhul boqolaal kilomitir ah ugu dambayn wuxuu sheegay inuu doonayo inuu ilmihiisa iska korsado tan ayaa ka dambaysay kadib markii ay soo baxeen warbixinno sheegaya in wixii ka dhacay kaabuul oo kale ay ka dhici doonaan magaalada muqdisho insha allah shukran akhuuna abushayba wilaayada islaamiga ee hiiraan ayaa mu'asaso waxbarasho oo u gaar ah muhaajiriinta ka hirgelisay degmada buqa qable ee wilaayadaas cabdilqani maxamed ayaa faahfaahinta warkan inoo eegaya munaasabad ballaaran oo ka dhacday degmada buqa qableha ayay wilaayada hiiraan xarigga kaga jartay mu'asasada waxbarashada al-hijra oo ah mu'asasa u gaar ah haweenka iyo carruurta muhaajiriinta ah munaasabadan waxaa kasoo qayb galay mas-uuliyiinta wilaayada hiiraan culimo waalidiin odayaasha dhaqanka iyo marti sharaf kale waxaana mu'asasada al-hijra lagu baran doonaa culumta sharciga ah iyo midda maadiga ah mudiirka mu'asasada al-hijra ayaa sharaxaad ka bixinaya mu'asasadaah iyo waxyaabaha lagu baran doono anigoo ah mu'aniidkii haddii ilaahay ogolaado mu'asasada al-hijra walaalayaal insha allahu tacaalaa waxaan u sheegaynaa dadka degmada bu'a qabla in aan u furayno mu'asasada in insha allahu tacaalaa marka hore aan ku raaligelinno allah subxaanahu wa tacaala marka labaad in aan wax ku barno gabdhaha muhaajiriinta ah intaa kadib walaalayaal afartan nooc oo lagu baranayo ay tahay in haddii ilaah ogolaado lagu barto qur'aanka xifdintiisa iyo yo in lagu barta aqoonta noocyaheeda kala duwan haddii ay tahay in ay gabdhaha bartaan mase lagu baro haddii ilaahay ogolaado noocyada harqaanka mase haddii ilaahay idmo dharkaraskii iyo wixii la mid ah mid ka mid ah waalidiinta oo dhankiisa ka hadlay munaasabada lagu daahfurayay mu'asasada al-hijra ayaa si weyn u soo dhoweeyey furitaanka mu'asasada anigoo ku hadlayo waalidiinta maaragtay haddii ilaahay ku diidin afkooda horta marka u horrayso waxaan ilaahay subxaanahu watacaala ku mahadinaynaa allah ilaah ayaa ku mahadsan meesha makaanka maanta aan iskugu nimid waa makaan aad aan ugu faraxsanahay marka ilaahay subxaanahu watacaala nicmadiisa lama koobi karo nicmatul islaam buuna siiyey nicmatul hijr uuna siiyey nicmatul micnaha haddii ilahay ku diidin jihaad buuna siiyey alxamdulilah aad baan maarta haddii ilahay kuu diidin usoo dhoweynaya marka ilaahay subxaanahu watacaala aad buu maarta haddii ilahay kuu diidin inoo sharfay inoo karaameeyey mar haddaan annaga waalidiintii aan nahay macnaha waxaan soo dhoweynaynaa oon baraarujinaynaa qaabkan maaragtay xarakadeenna mujaahidiinta maaragtay ay noogu tira gashay haddii ilaahay kuu diidin ay noo diyaarisay ayaan maaragtay baraarujinaynaa waaliga wilaayada hiiraan sheekh guuleed abunabhaan oo kelimad muhiimah ka jeediyey munaasabadaah ayaa ku ammaanay maktabka dacwada wilaayada hiiraan hergelinta mu'asasada al-hijra isagoona si gaar ah ula dardaarmay maamulkaah iyo ardayda mu'asasada waxaan marka la dardaarmayaa dhowr qaybood qayb waa dadka waalidiinta ah si gaar ah dadka ay khusayso oo aan ugu talagalnay in mu'asasadan owlaaddood ay ka faa'iidaysato waxaan rabnaa ilaahay dartii inay shaqada noqoto mu'asasadaanna ay noqoto mu'asasad dad qiimo badan soo saarto haddii uu alla idmana waxaan rabnaa in wakhtiga soo socdo aan ku darno ay yeelato furuuc kale oo afarta hadda ay ka kooban tahay ka badan hadduu alla idmo subxaanahu watacaala qaybta kale oo dardaaranka mudan waa mucallimiinta ka dhigaysa goobta aan joogno dadka muslimiinta oo kala duwan wax bari doonta waxaan rabnaa in ilaahay dartii a u gudataan shaqadaa islaamka u haysaan dadkaas qaybahooda kala duwan oo aad gacanta ku haysaanna aad ilaahay dartii shaqadiinna intay noqoto aad idqaanisaan xaqiijisaan ummaddaas aad ku gudataan wixii ilaahay idan baray oo wax hagar aadan ka gelin magaca ee mu'asasada wadata waa aad qiyaasi kartaan waxa ay tahay micno gooniana way wadataa micnahaas ay wadato waxaan rabnaa inuu soo muuqdo ama uu soo dhalaalo maktabka dacwada oo runtii mudan ee in lagu ammaano iskudayga iyo hawsha ay sameeyeen bacdallaahina aan ugu mahad celinayna iskudaygooda waxaan rabnaa ayaguna mu'asasadan ilgaara inay u yeeshaan ka warqabkeeda iyo korjoogtaynteeda heer gobol iyo heer muxaafadaba waxaan rabnaa si gaarah mu'asasadan inaa ugu warqabtaan ricaayo gooni aad u samaysaan ee laga bilaabo galabtana mu'asasadii alhijra way furan tahay mu'asasada alhijra oo ah mu'asasa nooceeda oo kale ay ku cusub tahay wilaayaadka islaamiga waxaa degmada boqa qable ka hirgeliyey maktabka dacwada wilaayada hiiraan iyadoona muddooyinkii dambe maktabka dacwada wilaayada hiiraan uu sii kordhiyey adeegyada waxbarasho ee muhiimka u ah bulshada ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaasi shukran akhuuna cabdilkani askarta ibiin ah oo ka soo baxay safka murtadiinta ayaa isu soo dhiibay wilaayada islaamiga ee bakool faahfaahinta warkaas waxaa inoo haya walaalkeen abu xasaan askartan taa'ibiinta ah oo lagu kala magacaabo cabdicasiis maxamed cabdiraxmaan iyo saadaan maxamuud nuur kuusow ayaa si wada jira oga yimid magaalada baydhabo kadib muddo ay ka tirsanaayeen maleeshiyaadka kooxda riddada gaar ahaan maleeshiyaadka waxa loogu yeero koonfur galbeed labadan taa'ib ayaa murtadiinta kaga biiray magaalada baydhabo iyagoona soo qaatay tababar dhanka ciidanka ah kadibna kasoo howlgalay meelo kala duwan oo ay ka mid ahayd magaalada baydhabo iyo deegaano dhowr ah oo hoostaga baydhabo kadib muddo ay ku jireen safka gaalada waxay garawsadeen inay ku dhaceen fal gaalnimo ah waxaana arrintaasi allaha fadligii ay keentay inay soo faarujiyaan safka kufriga kuna soo biiraan safka muslimiinta iyagoo watay qoryihii ay kula dagaalamayeen diinta islaamka iyo dadka muslimiinta ayaa lagu soo bandhigay magaalada buurdhuxunleh waxaana markii toobada loo qabtay kadib ay si wada jira oola hadleen idaacadda islaamiga andalus
cabdixiisan maxamed cabdiramaan baydhawa sagaal sanna u kale la sheegay baydhawa kakabiriwan ciidanka oo daraawiish egtirsanaya tan gaaraan ciidanka oo hayroori lerow tan gaaraan arada oo inshaada burjaadka rooge minaa inshaa howlgadada oo miile gaabirsanaya tan gaaraan oobun reeyaantan haddiinu fiirin intii walawal humeen oobun dareemin inshaada haas dhiibnay ilaahay jaan ku nagnimaa saahibada oo inshaad meel ruwan mugaayadu ruwan le inshaaska tashkiilin yani tashkiilin una diidana tan minaa inshaadka oo dhalinyarta kumadaana manta laadalay abdabalin koyti markee un dhan wayn raafeeda lina geliyaada mugaayadu le oblin koyd saasa biirnimaa tababar saddex bilood yaa baydhowga dhajire maarar ay alni tababaraayan niman oo toobiyaan oo ajnabi ah yaana tababaraayan gaardan iyo goron iyo sado oo luntido yalnin tababaraayo maa magacayda baleerash haadaam maxamed nuur kuusow nimankan dowladda ridada way ku kubiiray magaalada baydhabo magaalada baydhabo ku kubiiri sanadii todoba bilood la shageeyay xarada maalin fuulka ka tirsanay hamiyi hore labaatan jeer waa barini oo ka idaynoo isku bari umaadee baaljiifadi balma oo halawsan cabdicasiis maxamed cabdiraxmaan oo ahaa mid ka mid a taa'ibiintan waxa uu ka qayb galay dagaal mujaahidiinta iyo murtadiinta ku dhex maray deegaanka saydheelow ee duleedka magaalada baydhabo ha inooga sheekeeya sidii dagaalkaasi uu u dhacay iyo khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey dagaalkaasi mayrooga inshaada miidlang oo bardaaga dhananku amiila oo lowga oo warta dhanang ah erwilan barkoomil habadag bilawat erwilan yaalkuba badag bilawatag jiri meelin shaada difaaga jirni markii unoo meel roogna mina inshaada badda may bilaawatay lamasaa isodongo kale bilaawateed habadda mina markaas soo bilaawatay markii oo inshaada tuman sagaal sahaytin inshaada niman gaalade yooba inshaada awoodiyo yaraati yooba inshaada magaalada ku bahima
xalin kaga dilay dagaalkaas tumay lam qof elnooga dileeda dhaawaana inshaada soddonganaytoy
waxay labadan taa'ib qireen in maleeshiyaadka riddada ay yihiin kuwa dhibaatooyin kala duwan ku haya muslimiinta isla markaana aysan diin shaqo ku lahayn arnio dhibaatooyin badan jira laakiin inshaada wadanka inkastooda la jirta hataa meelo harada roogdaba inshaada meel oo aadiya badnayna dhibaatadka wadba meelduwada maa waayo maweli dad dastuurra isku kuma inshaada diinbolan kugaynuma qofkuma jiri diintolkuuga horta insheegade wal ogaadegdeeda qof dastuurrel kukuma insheegade anna sahayoo badeerta waraa kubay waraa leeligadhe insheegade dhana kalgnag nimankan diin maleh wal diin leere maleh een salaad ma tukadaayaan soong male iska daaraw balaa mitilaare way kufsadee salaad maleh soong male iyaga oo wareysigooda sii wata taa'ibiintan ayay sheegeen in si diiran loo soo dhoweeyey markii ay soo gaareen magaalada buurdhuxunle oo lagu soo bandhigay waxayna dhanka kale baaq toobadkeenna u direen maleeshiyaadka riddada ee kabaqaadka u ah gaalada kusoo duushay diinta islaamka iyo dadka muslimiinta safeelilan indhowaay maasha allah kamaasan hatameerobne magaaladan oo buurunleeg suugna maasha allah boolkibol tiraad labaanjiro ayti miwad labaanjiro ukun buruni barayne maasha allah langniladalomle magaala abniye koyni haafadoogan waalidiinteena isku rugnama boolkibol magaalada boornaxnirooga walaba halawsan ilaahay mahadiis safeylanahan indhawaay safeylana eediyeedan kama hadsanyin walaalahan mujaahidiinta eediyeedahan indhawaayeen boqolkiiba boqol niyaw nimankaas mar koowaad mar lamaad mar saddexaad waybaan ka baaqay meelan farxadda taala farxad farxad ha kooba maasamea waysan lahaa waalidiintiin walaaladiin ankooya dadkan inta rooga mujaahidiintan dad walsiindhabo markii hasan dhawaayaan maa walma siindhamaayaan nimankaas may farayan darafada niyaw insheeda gobolkaasi gaalnimo ka dhamateen nimankan waa insheeda mujaahidiinta galantiyaska dhiibadiintin insheeda nagada meerlaada faday boolkii bool
wilaayada islaamiga ee bakool ayaa weli u gacan haatinaysa maleeshiyaadka ku jira safka cadowga ee calaqa beenta ah loo tuuray iyadoona ugu baaqda in diintooda ay dib ugu soo laabtaan inta xerada iyo fandhaalka aysan kala dhicin maasanid xasaan ugu dambayntiina ardayda wax ku barata macadka umul qura ee deegaanka iidaale wilaayada baay ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed ku saabsan culuumta ay ku bartaan macadkaas faahfaahinta warkaas waxaa inoo haya walaalkeen bashiir muxiidiin abu ayman
وبعدها كثيرة الرسول منظومة مجازة الفصول maxadka umul quraa waxa uu ka mid yahay macaahidda lagu barto culuumta sharciga ee ka furan degmooyin iyo deegaana ka tirsan wilaayada islaamigaha ee baay si gaar ah goobaha waxbarasho ee uu gacanta ku hayo maktabka dacwada machadkan waxaa bishii safar ee sannadkan kun afar boqol toddoba iyo afartanka hijiri laga hirgeliyey deegaanka iidaale ee hoostaga magaalada baydhabo umul quraa hadda waxaa wax ku barta boqolaal ka mid ah dumarka muslimaadka ku dhaqan deegaanka iidaale afar bil kadib furitaankii machadkan dhowaan ayaan booqday machadkaasi xilli dumarka ay qaadanayeen duruustooda maalinlaha ah dumarka ayaa soo gudbiya bandhig cilmiyeed aad u qiimo badan oo ku saabsan qur-aanka iyo culumtiisa oo ay macadka ku barteen suurat طaariq makiya bismi illaahi araxmaani araxiim qaala allaahu tacaala ilaahay may beeray waasamaa'i simidye ka dhaaraday wadaariqi kii dheelmadaay wamaa adraaka nabilaahi moxamed may ka ogaahiy madaariq daarig weli ay may ka ogaahiy haddiinu kiin sheegno ma huwa daarig annajmu hidigu hidigaas oo asaaqi bubujiyaw in kullu nafsin maa kullu nafsin naf maa bijartu lamaa calayhaa ilaa calayhaa korshe may lahaade xaafidunkoo ilaaliyow
المنون دعاء صدقين ألا يا صاحي أنت أريد أنت ربك تحب إرسا بات قدرين أبت طلاقها لك يا سبات qaala annabiyu sala allahu calayhi wasalam nawaal may baareemaan qofkii sabbaxa allaha ilaahay nasaxu fii duburi kulli salaatin salaad kasta gadaalje talaatan watalaatiina soddon iyo saddex biyaaji nasaxu waxamid allaha ilaahay umaxadiyo talaatan watalaatiina soddon iyo saddex biyaaji ilaahay umaxadiyo وكبر الله إلهي بنا ثلاثا وثلاثين صدين صدح بياج إلهي بنا فتلك التاس تسعة وتسعون سقالين سقالون وقال ريد أرو تمام مئة بوال قدم استرشوق لا إله إلا حق لك أوذى مجار إلا الله إلهيما وحده شلادس لا شريك بذاي له لله إله من سغنانا له لله إله أنسونا ذي الملك بغرتنمذ وله لله إله أنسونا ذي الحمد مهد وهو إلهي قدير في أوذ على كل شيء شيء كست قفك يروغ فرد ويدافي خضايا وقفيال شيء لدافي وإن كانت قفيالك أبهادنا mislu dabadi lbaxri baduhum gooshi oo kale baxaadana rawaahu xadiidkumaa baa wariyey muslimun imaam muslim awrid لكنما المشهور ثاني عشره في يوم الاثنين طلوع فجره ووافق العشرين من نيسان وقبله حينون أبي حانا بعد عامين غدا فطيما جاءت به مرضيعه سليما machadka umulquraa machadka mayba furinyaa muddo afar bilood aya furinye qeybo shayna kala duunyin qeyb oo farabar e gaar ahaan qeybta farabarka maybaan shalbahaase siqaaran wa kibaaran dad yaryar iyo dad wubingaan shalbahaas qeybta kale oo culumta sharcigiyo baradaayan oo farabarka markii laku biyeen may aha ee afar fasalyo lama fasal gabdhow wiinkii waa ee hooyooyinkiya dhikadaayan lama fasalna owlaado oo megal iyo balaaqaya shal dhakadaayaan culuumo sharqi oo kala duwan yaalka barada mayba kumad ee kitaabadaas inta laka qaadahay alqur'aan alkariim alaxaadiis altafsiir urjuuzat almayiya manduumatu abi ixsaaq alfiqi adduruus almuhima annaxwa alajruumiya iyo mayba kale inta laka qaadahay alcaqiida alusuul athalaatha malaaq aadan macalin gaas oo ka mid a malaaqada wilaayada islaamigaha ee baay waxa uu bogaadiyey dadaalka maamulka iyo macalimiinta macadka umulqura ee deegaanka iidaale macad umulqura maasha allahna lan wiin in lan yar walay un hondhow aanu ka aragni i walaynu aragoo haynu maasha allah maasha allah lana kule insha allah hullankii tankuqadi eeda mayla walan ku qaldime ilaahay maxadiis ilaahay ka mahdiyaan maamulka islaamka wilaayada islaamka ka mahdiyaan maasha allahna degmi i gobol lankas walwarso maylarhay sahlay kasheenahay alxamdulilaahi hoshan bilood kala furumo maasha allah walmay waaha wadankan ilaahu geysi ilaahu geysiya nagada doonta lanki ku qadi may waaha ini isu ku qadi khayr ku qadi ya inis dareemo doono maylana ilaahay sambarka khayr badan alla sansi khayra qabtan ini dadaalka isu muujidaan dadaal kala eliyan saartan iyo maylarhayasin kala taliyaan hoob ilaahay raalla ka nagado macadkan laga hirgeliya deegaanka iidaale ee wilaayada islaamigaha ee baay ayaa wax badan ka bedelay heerarkii kala duwanaa ee wakhtiyadii hore lagu baran jiray qur-aanka kariimka iyo culuumtiisa si gaara deegaanka iidaale waxaana hadda siyaada u muuqda dadaalka midho dhalka ah ee laga dareemayo goobaha waxbarasho ee uu gacanta ku hayo maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee baay aad buu u mahadsan yahay walaalkeen bashiir ayuu kaasi ahaa warbixintiisaas ayaa warkeeni duhornimo ee maantana udambeysay tan iyo kulantideena dambe warka la mid intaanu ku kulmi doono dhegaystayaal sidaas iyo nabaadiino nooli kulantee waasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu wallaahu naasirunaa nicma almawlaa wa nicma annasiir